alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira waayo waxaynu ku dhex jirnay axkaamu ljanaa-is waxa uu ka bilaabmayaa darsigeenu ziyaaratu lqubuur booqashada xabaalaha iyo axkaamta ay leedahay wayundab waxaa loo sunneeyaa lirijaali raggii ziyaaratu lqubuuri xabaalaha booqashadooda marka wuxuu uga jeedaa qubuuru lmuslimiin xabaalaha muslimiinta waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kamaa fii muslim can abi hurayra fazuuru lqubuura fainaha tudakirukum lmowt booqda xabaalaha booqashada xabaalo waxay idin xusuusinaysaa geerida xadiidka bureyde ee muslim uu wariyana nebigu wuxu uhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha markii hore waan idiin diiday xabaalaha inaad booqataan ee booqda xabaalaha markaa la booqanayaana waa xabaalaha muslimiinta saasi aynu tilmaanay ma aha xabaalaha gaalada marka xabaalaha la booqdana ujeeddada loo booqanaya waxay tahay in geerida iyo aakhiro lagu xusuusto dadkaa geeriyooday xabaalaha ku jira camalkooda u go-a ina loo duceeyo loo tegi maayo in cibaadaad lagu soo guto xabaalaha sida salaad iyo sadaqad iyo duca iyo wax la mida fa hada min albidac dadka dhintayna la baryi maayo dadka dhintay in la baryaa shirkiga ayay ka mid tahay iyagaa loo ducaynaya sida salaatuljanaasadaba loogu ducaynaya nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhan jiray assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa innaa in sha allahu bikum laaxiquun allahuma akfir liahli baqiici lgarqad dumarku inay xabaalaha booqdaan xukunkeeda waa ka hadli doonaa in shaa allah mu-alifka ka hadli doona wuxuu uhi walaa ba-sa wax dhibi bimashyihi so socodkiisa kuma sugna fi nacli kabaha isagoo xidhan uu socdo ee bayna alqubuur macanaa arrintaasi xataa makruumaa inay xaaraan noqoto daayo waxaanay u daliishadeen xadiidka anase bukhaariya muslimba ay wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi alcabdu idaa wudica fii qabri watawallaa asxaabuh xataa inahu yasmacu xataa anahu yasmacu qarcani caalim ataahu malakaan addoonka marka qabriga la dhigo ee dadkii aasayay ay ka tagaan isagoo sii maqlayo sanqadha kabahooda laba malag baa u yimaada marka sanqadha kabaha ee uu maqlayo dee waxay ka dhalatay kabaha ay xidhan yihiin waa yahay waayo maxaa lagaga jawaabayaa xadiidka abu daawuud iyo nasaa-iya ay wariyeen ana nabiya ra-aa rajula yamshi fi lqubuuri binaclayn nabigu wuxuu arkay nin xabaalaha kaba la dhex socda qaala yaa saaxiba sibtiyatayni akhrij sibtiyatayka fii riwaaya wayxaka alqi sibtiyatayka faqad aadayta asibtiyatu waa alaxdiya aw annicaal almasnuuca min aljuluud almadbuuqa bilqarab waa kabaha laga sameeyey saanta lagu magdiyey geydhaha oo midhaha geedka maraaga la idhaahdo taa waxaa loo diiday bay leeyihin lima fiiha min altarafi waltanacum waalkhuyalaa isagoo qofka xabaalo dhex maraya inay ka muuqato calaamadihii quruxda adduunyee nicmaysigu ayaa la diiday iyo khuyalaaga kibirka iyo waxaa qofka usoo jiidaya ama waxaa laga yaabaydhaa inay najaasa marsanayd sida saxdiina waxay tahay wallahu aclam inaanay bannaanayn in xabaalaha kaba lala dhex socdo nabiguna calayhi salaatu wasalaam sababta ninkaasi uu ugu diiday waa sheegay nimco qofka ka muuqatay iyo qurux adduunye dhalaalkeediiyo waxaa kuma sababayn faqad aadayta buu ihi oo dadka guryahaasi degan xabaalaha la yidhaahdo inay dhibaysa ayuu sheegay lihada buri alxaafidu walxadiidu yadulu calaa karaahiyati اlmashyi bayna alqubuuri bاnnicaal wa kaana alimaamu axmed raximah llah yacmalu bi hada alxadiid imaamu axmed xadiidkaasuu ku camal fali jiray sida abu daawuud uu ku wariyey masaa'ilkiisa wara-aytu axmeda ida اtabaca aljanaazata faqaruba min almaqaabiri khalacan caleyh waxaana ka uhi imaamu axmed raximah اllah oo markuu janaaso raaco xabaalaha u dhowaado labada kabood bixinaya si aan ula dhex marin wayadnu buu yihi waa dhowaanayaa azaahiru qofka xabaalaha booqday minhu qabriga waa u dhowaanaya waa ixtiraamaya ka xayaatihi markuu noolaa siduu ugu dhowaan jiray oo halkaa intuu soo istaaga markaa halkaa ka salaama uga soo ducayn maayo waa waa waa u dhowaanaya ixtiraaman wa taqdiiran lahu isagoo markaa xurmaynaya oo qadarinaya oo qofku marka uu qofka la hadlaayo inta uu u jirsado ayuu u jirsanaya wayaquulu wuxuu odhanayaa idaa zaara markuu xabaalaha booqdo salaamun calaykum assalaamuna waa la odhan karaa waa la tacriifayn karaa daara qowmin mu'miniin wa inaa in shaa allahu bikum la la laaxiquun as'alu llaha lana walakum alcaafiya ayaa xadiida ku jirtay wa fii riwaayati nasaa-i antum lana faratun wa naxnu lakum tabac marka ducadaasuu ugu ducaynayaa waana ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu baray saxaabada isaguna uu ku ducayn jiray asalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina wاlmuslimiin wa ina in sha allahu bikum lalaaxiquuna asal allah lana walakum alcaafiya wa hada fi saxiixi muslim min xadiidi bureyda radia allahu canh wayaqra' waa akrinaya alqur'aana qur'aan buu akrinaya yani waysanu an yaqra'a bima tayasara min alqur'aan marka qur'aan in laga dul akriyo xabaalaha maxaa kusoo arooray wax ku soo arooro markaa ansaxay ma jiro ibnu cumar baa laga soo wariyaa in qabriga suuratu lbaqara lagu akriyo marka awal baqara iyo khaatimatuha bilowga iyo dhammaadka baqara bayhaqi baa markaa sunantiisa ku wari wahada lam yasix ibnu cumar kama ansixin sida uu ku sheegay alcalaamat lalbani raximah llah kitaabkiisa axkaamu ljanaa-is marka xabaalaha in qur-aan lagu dul akriyo wax ku soo arooray ma jira bal axaadiidu waxay tilmaamaysaa inaanay xabaalo ahayn makaanu qiraa'ati qur'aan wayadcuu waa ducaynayaa lahum dadka xabaalaha ku aasan buu u ducaynayaa bilmakfirati markuu ducada bilaabana xabaalaha xaggooda u jeesan maaya xagga qiblada ayuu u jeesanayaa watukrahu waa la karhaay ziyaaratu lqubuuri linnisaai dumarkii ayaa loo karhaa oo waxay leeyihiin markaa shaaficiyadu oo makralka xanaabiladu ay ka yidhahdeen waa xaaraan waayo sabirkooda ayaa yar argagaxooduna waa badan yahay inaanay xaaraan ahaynna waxay u daliishadeen inay makruuh tahay waxay u daliishadeen xadiidka ana rasuula allahi lacana zawaaraat alqubuur waxaana taxriimka ka sarfiyey nebigu markuu soo maray gabadhii qabriga ka dul ooyeysay mara bimra'atin tabkii cinda qabrin faqaala laa itaqi illah wasbiri ilaahay ka boqo sabir buu ku yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam walam yanhaaha can ziyaarati alqabr qabrigaa inay booqato uma diidin sida saxdiina waxay tahay ana ziyaarata alqubuuri mashruucatu linnisaa kama tushracu lilrijaal xadiidkaasi hadduu ansaxaba ana rasuul alla lacana zawaaraati alqubuur waxa uu ka hadlayaa kuwa ku noqnoqda ee tegistoodana fitna iyo waxay ka dhalanayaan waxaa u daliila xadiidka caamka ah fuzuuru lqubuur fa inaha tudakirukum lmowt oo cilada loo sheegay ziyaarat lqubuur ragga iyo dumarku waa wadaagaan caaishana markii xabaalo ay booqatay arrinkaa lagu qabsaday lahi alam tunaa can dalika miyaan lagaa naahiyin xabaalo inaad booqato waxay tidhi nuhina can dalika uma umirna bihi waa naloo diiday laakiin markii dambe waa nala amray oo naskiga la nasakhay nahyiga ama diidmadii laysu diiday ziyaarat lqubuur inuu yahay caamun lilrijaali waannisaa ragga iyo dumarka waa mid caam u ayay caaisha radi allahu canha ay ka fahamtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam caaisho wuxuu baray xabaalaha markay booqato waxay odhan lahayd haddii markaa booqashada xabaalo aanay u banaanayn ama ay makruuh tahayna nabigu calayhi salaatu wasalaam ma bareen waayo haddii la idhahdo cilmi ahaan buu u barayeyna maayo cilmi ahaan ma ahayna camal ahaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u baray oo maxaan idhaahdaabay tidhi kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadaasi ayuu baray sheekhu lalbani raximah llah si fiican buu masaladaa u taxqiijiyey kitaabkiisa axkaamu ljanaa-is waxaana jirta risaalo muqaabil u ah oo ziyaarat lqubuur ziyaarat nisa lilqubuur la idhaahdo oo qore asheekh bakr abu zayd wa baxhu sheikhi اlalbaniyi aqwa min baxhihi bikaiir baxhiga sheekhu lalbani masalada uu ku sameeyey ayaana ka xoog badan baxiga bakr abu zayd kitaabkiisaas ama risaaladiisaasuu ku qoray waaye faslu fi tacziya halkan wuxuu ka galay axkaamtii tacziyada walbukaa cala lmeyit tacziyadu waa maxay tacziyadu waxa weeye waa tasliyatu ahli اlmeyit wa xamluhum cala sabri qofka dadka geeridu ay ku dhacdee laga dhintay waa in loo laabqaboojiyo oo hadal murugada ka biiya lagula hadlo sababna ugu noqdaa in ay sabraan iyadoo ajarka sabirka loo sheegaayo wa kadalika looga digaayo min aljazac isla markaa tacsiyada waxaa ka mid ah ducaau lilmeyit qofkii ka dhintay laftiisana in loo duceeyo kan laga dhintay laftiisana in loogu duceeyo bijabri lmusiiba musiibadaasi ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka kaabo oo nebigu markuu soo maray gabadhii qabriga ka dul ooyeysay sida bukhaariya muslimba wariyeen wuxuu nebigu ku uhi ittaqi llaaha wasbirii ilaahay ka baqo sabir buu ku uhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam yundabu waxaa la sunneeyaa tacziyatu kulli aqaaribi lmeyiti qofka dhintay qaraabadiisa dhammaantood in la tacsiyadeeyaa la sunneeyaa qofka weyn iyo qofka yar ragga iyo dumarka intaba ee dhammaantoodba musiibadu waa ku dhacda ila shaabata tashabada mooyaane alajanabiyata ee ajanabiga ka e min almucazi ka tacsiyadeynaya ayaa ajanabi ka tahy oo xaaskiisiina ma aha maxaarimtiisiina ka mid ma aha marka ayaa tacsiyadeyn karaa ashaaba maxaarimuha oo qura ragga kale ma tacsiyadeyn karaa buu le ma tacsiyadeyn karaan buu leeyahy khawfa min alfitna fitna laga baqaya wax kale ma aha tacsiyada markaa ajar weyn buu nebigu u sheegay man caza akhaahu lmu'min fi musiiba kasaahu llahu xullatan khadraa'a yajiru biha yaxburu yuxbaru biha ywma alqiyaama qiila ya rasuula allah ma yuxbar qaala yuqbad nebigu wuxuu yihi qofka walaalkii musiibo ku dhacday ka tacsiyadeeya ilaahay wuxuu u xidhaa maalinta qiyaame isku joog lagu kanto walxadiid sanadu xasan kamaa dakara alalbaniyu raximah llah fi lirwa markaa fadligaasaa loo sheegay marka maxaa qofka lagu odrhanaya hadal kasta oo laabqaboojin iyo samirsiin ay ku jirto waxaana u fiican kii uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina lilahi ma akhad walahu ma acطa wakulu shayin cindahu biajal biajal musama fasbir waxtasib in la yidhaaha shay walba ilaahay baa le wuxuu qaatay iyo wuxuu bixiyaba shay kastaana wakti go-aan bu ilahay agtiisa leeyahy sabiroo sabirkaagana ilaahay ajar kaga doon waayo tacsiyadu haddaba goormay bilaabmaysaa marka qofka naftu ay ka dhacdo mise waxay bilaabmaysaa bacda dafni marka la aaso kadib wa tabtadi waa bilaabmaysaa atacziyatu min waqti lmowti bay ka bilaabmaysaa dhimashada waqtigeeda ilaa halaathati ayaamin watastamiru waa soconaysaa ilaa halaathati ayaamin ilaa saddex maalmood laga gaadho wa hada fii xaqi alxaadir waa qofkii joogay qofkii maqnaanna saddexda maalmood waxay uga bilaabmayaan marka uu yimaado waayahay imaamu shaafici ayaa wuxu uhi waqtu tacziyati min xiina yamuutu lmayit ilaa an yudfan marka qofku uu dhintay ilaa la aasay wa bacda dafni axabu ilaya marka la aaso ayaanan jecelahay buuhi ilaa an yadcufa alwaliyu can ixtimaali fayucaza qabla dafni haddiise qofkii aanu markaa bacda dafni dhegaysanba karin tacziyada waa laga horaysiinaya buhi saasaa fiican bacda dafni muxuu u yidhi ayaan jecelahay in laga dhigo aaska dabadi iyadoo laga horraysiin karo wuxuu u yidhi maydku inta uu yaallo weli aan la aasin dadku waa weheshanayaan maydka mar allaaliyo marka la qaado ee meeshii ay bannaanaato markaasay murugada ay kusii badanaysa walihaada waa idinka arkay oo dumarka marka maydka laga saaro albaabka ayay ugu darantayba marka saddexda maalmood dabadood waa makruuh bay yidhaahdeen waayo liannahu yujadidu alxusna waxaa laga yaaba saddex maalmood qofku waa ku ilaabayaa inta badan ama murugadii waa ka yaraanaysaa haddii markaa la tacsiyadeeyo dabadood murugadii in dib loo xusuusiyo bay noqonaysaa bay yidhahdeen maqsuudka laga leeyay waa taskiinu qalbi lmusaab wاlgaalibu sukunuhu bacda halaaثa falaa yujadad اlxusnu waa in qalbigiisa la dejiyo la xasiliyo arrinkuna wuxuu u badanyay saddex maalmood qofku markuu sii mootan yahay inuu qofka iskaba sabro qalbigiisa uu iska dego murugada ay ka yaraato markaa dee murugada in dib loo cusboonaysiiye ayuunbay noqonaysaa bilah weji baase madhabka ku jira le laa amada litacziya bal yabqa bacda halaathati ayaam wain taala zamaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ma xadidin saddex maalmood kadib xataa qofka waa la tacziyaday karaa qaradku waa adducaa lilmayit walxamlu cala asabr waa in qofka dhintiye kan laga dhintayba loo duceeyo sabirna lagu kalifo wadalika yaxsulu maca azamaan wejigaasi imaam alxarameyn uu ka xikaayooday ayaa abulcabaas ibnu lqaas laftiisu uu sheegay waxyaabaha rajaxaya waxaa ka mid a inaanay tacziyadu saddex maalmoodun ku eekayn xadiidka wariyey imaamu axmed fii qisati istishhaadi jacfar markii jacfar oo nabigaen adeerkiia uu shahiiday xadiidka waxaa ku sugan uma amhala ala jacfarin ala jacfara halaatha an yaatiyahum uma ataahum nabigu calayhi salaatu wasalaam reer jacfar saddex maalmood buu u kaadiyo onu uba teginba tacziyadiiba wuxuu u bilaabay bacda halaath faqaala laa tabku calaa akhi bacda alyowm wbacda dafki dafni wa kownuha ansheeda bacda dafni ay ahaato aaska dabadee ayaa awlaa fiican waayo laba sababoodba mid horeynuu sheegnay oo intuu meydku yaallo oo weheshanayaan waa talabaade inta ka horeysa dhagahoodu tacsiye uma furna oo waa mushta mushtaqiluuna bitajhiizihi maydka diyaarintiisay ku mashquulsan yihin wayukrahu waa la karaha aljuluusu fadhiisad baa la karahaa laha ay liajli tacsiya tacsiyada awgeed loo fadhiisto oo ayaa ay u fadhiistaan ahlu lmayit dadkii laga dhintay inay meel fadhiistaan si halkaa dadku ay ugu yimaadaan oo ay ugu tacsiyadeeyaan lianna hada muxdath walam yakun fii cahdi nabiy calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi waa arrin lala soo dariyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dabada yimi culimada qaar waa baneeyeen xataa culimada mucaasiriinta waxay dhahen wax ba-sii kuma jiro dadkii laga dhintay hadday meel fadhiistaan si ay dadku ugu yimaadaan adiladan waxaa ka mid a lamaa qutila zayd ibnu xaarisa wa jacfar ibnu rawaxa wa jacfar cabdullahi ibnu rawaxa jalasa annabiy yucraf fii wajhi lxusn laakiin nabigu dee litacziya meel uma fadhiisan iyo si ay dadku waxa weeyaan ay ugu yimaadaan waayo imaamu shaafici nasa calaa karahati ljuluusi litacziya wuxu uhi wa akrahu lma'tam ma'tamku waa in taczi loo fadhiisto wa hiya aljamaaca wain lam yakun lahum bukaa dad ooyaba yaana noqon ama barooranaya faina dalika muxuu ku diiday yujadid lxusna dadkii geeridu ku dhacday hadduu mid waliba dantiisa uu ku foofo horaa loo ilaabayaa geeridii laakiin hadday isu soo ururaan oo meel ay wada fadhiistaan marba qofkii bay xusuusanayaan dabeetana murugadii baa soo cusboonaanaysa wa yukalifu lmu'na buuhi arrintaasi kharashna waa kalifaysa maca maa madaa fiihi min alahar ay min alxadiid oo xadiidka jariir buu tilmaamaya kunaa nacudu sunca aطacaam walijtimac calaa ahli lmayit min anniyax ashiraazina wuxu uhi liana dalika muxdathun walmuxdathu bidcatu hadda waa dadkii geeridu ay ku dhacday maxaad umalaynaysaa inay kuwo kale guriga u fadhiistaan islaamo inta meesha gogol la dhigo la idhaahdo tusbax bay rogayaan islaamo iska istaakfurulaysanaya guri iska fadhfadhiya oo halkaasun bur iyo shaal loogu karinayo dadkii kharash iyo dhibaato kalifaya iyagana bayl baylahahoodii soo dayacay wey laa shaka inay taasi sii daran tahay haddii ahlulmayidkiiba laleeyahay waa makruuh inay fadhiistaan wa yaquulu wuxuu odhanayaa fi tacziyati almucazi ka tacziyadeynaya fi tacziyati lmuslimi muslim markuu tacziyadeynayo bilmuslimi ay bisababi mowti lmuslimi muslim dhintay sababtii markuu u tacziyadaynayo bilmayiti lmuslimi acdama allahu ilaaha weynaya ajraka wa axsanaa wanaajiya cazaaka ijcalahu xasana falow kaana hadduu yahay gaa'iban mid maqan oo faqadima uu soo galo bacda muddatin muddo dabeed cazaa waa tacziyadaynaya yaa maqan labadaba haddii qofkii geeridu ku dhacday uu maqan yahay markuu yimaadaa la tacsiyadaynaya haddii qofka wax tacsiyadaynaya geeridu markay dhacday uu maqnaana markuu yimi ayuunbuu dadkii geeridu ku dhacday uu tacsiyadaynaya macnuhu waa sidaa oo falow kaana ayo kullun min almucazi walmucaza kii la tacsiyadaynayey ama kii wax tacsiyadaynayay midkood baa maqan ama labadooduba waa maqnaayeen ويqul wuxuu odhanaya fi تacزiyaة الmuslimi bاlmuslimi acdm اllah أjraka وأxsana caزاءka وغafra lmayitika buu odhanaya wa fi lmuslimi ee وayaqul wuxuu odhanaya fi تacزiyaة الmuslimi muslimka tacziyadayntiisii bilkaafiri ay bilmayit اlkaafiri mayd gaala sababtii u tacziyadaynayey oo muslimkaana ay qaraabo ahaayeen acdama allahu ajraka wa axsana cazaa'aka buu odhanaya ilaahay ajarkaaga ha weynayo tacsiyadan ilaahay ha wanaaji waayo wa fi lkaafiri wayaquulu wuxuu odhanaya fi tacziyati lmucaza kii la tacsiyadanaya tacsiyadayntiisa alkaafir ee gaalka ahaa bilmuslimi xaalo uu muslim markaa dhintay sababtii u tacsiyadaynayo axsana allahu cazaaka wagafara limayitika buu ku odhanaya ila muslim baa dhintaye wa fi lkaafiri wayaquulu wuxuunaya fi tacziyati lkaafiri gaal markuu tacziyadaynayo bilkaafiri ay bisababi lmayiti lkaafiri akhlafa allahu calayka akhlafa ha ku bedelo hayrahu midaan ahayn isaga allahu ilaahay calayka adiga ha kugu bedelo walaa naqasa yaanu dhinmin cadaaduka tiradaaduna yaana dhinmin marka alfaadu tacziya halkan ay ku sheegeen alfaad markaa kusoo aroortay axaadiis maaha iyo aahaar walaa xajara fii baabi tacziya maqsuudku hadal kasta uu ku xaqiiqoobayo ayaa qofkii lagu tacziyadayn karaa oo qofkii sabir iyo taqwo iyo waxyaabaha khaldan in laga waaniye iyo meydka in loo duceeyo waxyaabaha noocaasa koobsanaya marka halkan hal ishkaal baa ku jira ishkaalkaasi wuxuu yahay in la yidhahdo gaalkii sidee loogu ducaynayaa in gaalkii ka dhintay mid kale ilaahay ugu soo bedelo akhlafa allahu calayka waxaad culimada qaarkood dee gaalku gaal horta xarbiya maaha waa gaalkii muslimiinta kuwaas noolaa jizyada dhiibaya markaa dee kuwo kale haddii loogu soo bedelo inaguna waa ka faa'idaynaa jizyadii baa inoo kordhaysa lacag baa halkaa inaga soo gelaysa ilaa lacag baa muslimiintu ay ka heli jireen waa ka dhintay lacagtii xataa waa la dhintay umeydka loo xisaabin maayo hadhowe maqsuudku waa kaas bay yidhahdeen waayo wayanwi waa niyoonayaa buu yidhi bihi ay bi hada alqowl qowlka akhlafa allahu calayka ila akhirihi muxuu niyoonayaa takhiir aljizya inay gaaladu bataan kufrigu dhulka uu ku batiyo waxa u niyoon maayeen inay jizyadu badataabuu u niyoonayaa oo haddii ay macquudo tahay oo dee jizya ay jirto laakiin alimaamu nawowi raximah llahu tacaala waa diiday warkan in gaalo loogu duceeyo gaaladii ka dhimatay in ilaahay kuwo kale ugu soo bedelo tiradooduna aanay dhinmin kitaabkiisa majmuuca wahada mushkil bu liannahu ducaaءu lahu bibaqaa'i اlkufri inuu kufrigu sii baaqi noqda loogu duceey wastimraaruh waistimraarih falmukhtaaru tarkuhu buu yihi sida la doortay waa in ducada noocaasa laga tago wakadalika musanifku nukat buu leey kitaab nukat cala lminhaaj nukat fii nukati cala lminhaaj waa diiday ducadan halkan uu ku sheegay ducadu diiday maaha hadalka wuxuu diiday nawowi cafwan wuxuu diiday hadalka nawowi oo wuxuu yidhi marka la yidhi akhlafa allahu calayka walaa naqasa cadaduka macnaheedu maaha in lagu duceeyey inuu kufrigii sii jiro baaqi uu sii ahaado waxaa loogu duceeyoon dad kale ilaahay inuu siiyo yacanaa kufaar bayaanay noqone almuhim waa war ishkaalla weeye cala alaqal haddii dee loo jeedo muslimiin waa in la raaciyo akhlafa allahu calayka akhlafa allahu calayka hayrahu musliman ha la idhaahdee ilahay ha kuugu bedelo mid muslima muuxido ilaahay subxana wa tacaala caabuda si ishkaalka oo meesha looga saaro walaa naqasa cadaduka maca islaamika ile hadday nagu tiro bataan kufrigii mar kastoo dadka kufaartu ay bataan kufrigii baa sii badanaya haddii kale arrinku waa sidaa uu sheegay alimaamu nawowi raximah allahu tacaala walbukaa-u buuhi oohintii calayhi meydka loo calayhi cala lmuxtadari qofka geeridu kusoo xaadirtay loo ooyo qabla almowti intaanu dhiman ka hor jaa-izun waa mid bannaan wa bacdahu ewalbukaa-u ooyintii bacdahu ay bacda almowti geeridu marka qofka ay ku habsato dabadeed la ooyaa khilaafu lwlaa sida fiican si khilaafsan weeye waxay leeyihin nabigu calayhi salaatu wasalaam inankiisii ibraahim wuxuu u ooyey qabla almowt intaanu dhiman markay naftu ka gurmaysay wayna uu yihi ina alcayna tadmac walqalba yaxzan walaa naqulu ilaa maa yurdi rabbana waina bifiraaqika ya ibraahimu lamaxzuunuun sidan markaa uu sheegana waa si ay jumhuurtu ku tegeen sidaa saxdiina waxay tahay ana albukaa jaa-izun qabla almowti wa bacdahu haddii aanay raacin waxyaabaha la mamnuucay ee isaguba uu sheegi doono wayaxrumu waxaa xaaraana annadbu baa xaaraana cala lmeyiti waa caddu maxaasinihi waa qofkii dhintay in wanaagyadiisii la tiriyo maca albukaa wsuraakh sidan uu ahaayey sidan uu ahaayey iyadoo oohin ay la socoto wanniyaaxatu baa xaaraan oo rafcu sawti bilbukaa oo in oohintii lagu dhawaaqa wanad wallatmu baa xaaraan ah inuu dhabankiisa qofku dhirbaaxo washaqu thawbi baa xaaraana maradii in la dilaacsho wa nahru shacri waxaa xaaraana timihii in la furfuro oo la kala firdhiyo oo nabigu wuxu uhi annaaixatu idaa lam tatub qabla mowtiha taquumu yowma alqiyama caleyha sirbaalu min qatiraan wa dircun min jarab rawahu muslim wakadalika nabigu wuxu uhi laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadacaa bidacwa aljaahiliya rawahu lbukhaari wa muslim wayundabu waxaa loo sunneeyaa liaqaaribi lmayiti qofka dhintay qaraabadiisa albucadaa ee qaraabo fog walijiiraani iyo jaarkiisa an yuslixuu inay sameeyaan طacaama raashin liahli lmayiti ay u sameeyaan gaar ahaan haddii ay arrinkaa ka mashquuleen oo murugada iyo musiibat lmowt ay ka mashquulisay maydka qaraabadiisii ama ehelkiisii alaqrabiin ahaa kuwa usii dhow طacaamkaasi oo yakfihim ku filan yowmahu maalinkooda geeridu ay ku dhacdo iyo walaylatahum habeenkaa iyo maalintaas wayulaxu waa lagu celcelinaya calayhim iyaga liyaakuluu si ay u cunaan markaa طacaam in loo sameeyo waxay u daliishadaan xadiidka cabdillaahi bnu jacfar qaala rasuul lahi lama jaءa nacyu jacfar isnacuu liahli jacfara طacaama faqad jaaahum maa yushilhum culimada qaarna faqad jaaahum maa yushilhum qeyd bay ka dhigan waxay dhahan markaa ay ka mashquulaan iyagu wax samaystaan ayuun baa loo samaynaya haddii kale loo samayn maayo waktina nabigu alayh الsalaatu wasalaam kuma xadidin wallahu aclam in wasfigaa lagu xadida ayaa fiican wa mudata inshigaalihim bmusiibaة اlmowt wاlxusni calى اlmayit muddadaas oo dhan in loo sameeyo imaamu shaaficina raximah اllahu tacaala wuxuu yihi adraktu ahla اlkhayri yasnacuuna طacaama fayursiluunahu liahli اlmayit waxaan soo gaadhay ahlulkhayrka oo raashin samaynaya kadibna raashinkaasi u diraya qofkii geeriyooday qaraabadiisa fidaha iyo axanka ka waran sheekhow iyo qoriqaadka dadkii laga dhintay raashinka ay sameeyaan magaca la doonaya ha loo bixiyo ee weliba cibaadada ah ee dadku ay diin u haystaan oo qofka markaa ka taga ay u bixinayaan magac aabbihi maaxma iyo bidci iyo waxyaabaha lamidka waxay muujinaysaa inay waxaan diin u haystaan tadayunan ay u sameynayaan ee qofkii xataa meel kale ku dhintay oo lagu aasay ayaa beledkii lagu sameynaya xoolo lagu qalqalaya shaqada u horreysa dumarku ay qabanayaan maxay noqotay inay dusuud iyo girgirayaal waaweyn soo ururiyaan xataa dadka la weydiin maayo raashin aad samaysaan ee waxba haysaan intaan kafan iyo aas loo dhaqaaqinna markiiba dad baa la odhanayaa adhigii doona adhigi adhigii lagu qali lahaa geerida markaase wadaadada qaarkood ay doonayaan inay ku tabriiriyaan arrintaa inay tahay un wax dadkan xabaasha qodaaya tamar loogu samaynayo energy waxaana sidaa u leeyahay nin baa beri wadaadana wada casuumay deetana nin baa su-aashaasina soo dhex dhigay wadaadkii u horreeyey wuxuu yidhi oo wadaad caana ahi waana laga yaaba in fatwadiisa idaacadaha iyo meelaha laga maqlee qoriqaad baa la yidhaahdaayo dadka xabaasha qodayuunbaa loogu talagalay inay ku awoodeystaan marka haddaad dadkii raashin u samayn weydo ma ilkahaad ku qaadan doontaa meydka wadaad labaad baa ka daba hadlay oo wuxuu yidhi anuu kama shakisani arrintaasi inay bidco tahay kamama filanaynba isaga warkaas waayo wuxu uhi hooyadey baa dhimatay oo arrintan in diin dadku ay u haystaan baan idiin sheegayahay buuhi hooyadey baa dhimatay oo deetana islaam baa itimo waxay igu tidhi hebelow hooyadaa baan ku riyooday hooyadaa markaan ku riyooday waxay igu tidhi inankaygii lafsin intana miyuu ii waayo waayahay dabeetana xaggaygaa lasoo eegay wadaad baan markaana iskaga leexiyay sheekh bal ka waran sheekhiina wuxuu yidhi xadiidkii jariir la dhaafi maayo anuna in yar baan ku daro tawdiixa waxaan idhi wan haddii waxaanay xaaja keento saabta loo samaynaya ay tahay baahi dadkii xabaasha qodaya dee raashin ay u baahdeen waxay ictiqaadi aanu la socon dee taasi laa laa shaya fiiha raashimada kale ayuun bay la mid tahay laakiin iminka sida ay tahay ee dee aada maqlaysaanba waa arrin tadayuna loo samaynaya marka waa bidco weliba tusaalaa jira nin baa dhintay oo dabeetana waxay nagu yidhaahdeen dee raashin iyo xooliya baa loo baahan yahy waxaan ku uhi ma idinkaa cunaya kuwii qaraabada ahaa waxay yidhaahdeen maya dee inamada ilaa xale xabaasha qodayay kuwaa iska daaya baan ku uhi anaa qorshe u haye xabaashii markii laga soo dareeray ayaan inamadii ku idhi inamariya ninkii doonaya cunto hudheelkaa ha galo waxaad doonaysaan cuna waar waxaa lala cuna aniga xisaab oo lagu kala hagaaji soo maaha maalintii dambe ayaa seelada la tego xooloynta lasoo iibiyo la qada inamadiina iska tagay soo moogi wixii la lahaa waa qoriqaad iyo xabaal baa lagu qodayaa waayo shaaficiya maxay ka tidhi waxaan waxaa iska jidaystay wadaado waxa weeyaan raashin doona iyo hilib ay cunaan bal kutubta shaaficiya o dhan saasaa ku qorana balay waana akrinayeen maca dalika wamaa yafcalu waxay sameeyaan buuhi ahlulmayiti qofka dhintay qaraabadiisu waa min islaaxi طacaami raashin inay diyaariyaan wa jamci nnaasi iyo dadka ururintoodii calayhi raashinka ay kusoo ururiyaan idhahdaan cuna bidcatun weeye bidcadaasi oo hayru xasanatin mid wanaagsanaane macana waa bidca sayaa weeye weliba waxay yidhaahdaan fuqahada shaaficiyadu haddii warahada raashinkaasi hadduu yahay raashin xoolihii dhaxalka ka mid a warahadana ay ku jiraan qaasiriin sida dad yaryar iyo dad waalan iyo waa xaaraan la cunaya taasina waa bilaa shak walaa taqrabu maal lyatiim ila bilatii yaxsan wakadalika ida kana cala lmutawafaa daynun qofkaa dhintay haddii dayn lagu leeyahy ilaa daynta la bixiyo dee raashinkii ama xoolihiisi in wax laga cunaa ma banaana warkan culimo badan baa sheego shaaficiyada ibnu sabaq wuxuu ihi sida damiie uu kusoo raray alcimraani fi lbayaan wa ama islaaxu ahli lmayiti طacaaman wa jamcu nnaasi calayhi falam yunqal fiihi shay yaani laa xadiid walaa ahar nebigan lagama soo rarin saxabadan lagama soo rarin wa hada bidcatun gayru mustaxaba buuhi addamiiri oo minhaajka sharaxaysana wuxuuhi wa ama islaaxu ahli lmayiti طacaaman wa jamcu nnaasi calayhi fabidcatun mustaqbaxa buuhi deetana xadiidkii jariir buu sheegay kunaa nacudu lijtimaaca ila ahli lmayit wa suncahum acaama min aniyaaxati halka waxaa noogu dhawaaday kitaabu asalaa iyo kitaabu aljanaa-is allahu aclam w sala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira